halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o e da ood si toos inooga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban sagaal iyo tobanka koob iyo soddonka mitrban efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal waa jimce shan iyo labaatanka bisha may sanadka labada kun iyo sideed iyo tobanka idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idiin haya anigoo haaruun macruuf iyo sahra cabdi axmed
qodobada aan idinkugu hayna idaacadda ood ku dhagaysan doontaan subaxnimo waxaa ka mid a warbixin ku saabsan shir la dagaalanka argagixisada oo lagu soo gebagabeeyey dalka masar kulanka waxyaabaha looga hadlayo waxaa ka mid ah sidii looga hortegi lahaa dhibaataynta nafta qofka dhallinyarada ah ee u geysanaayo naftiisa iyo dalkiisa iyo diintiisa iyo ummadiisaba uu u geysanaya ka mid ah diiradda lagu saarayo waxaa nagala soo qayb galoo nala jeeday kulanka ashar jaamacadda ashar
waxaa kaloon idiin haynaa barnaamijkii amuuraha islaamka oo ku saabsan xaaladda muslimiinta caalamka iyo bishan ramadaan bisha rabadaan waxay ugu soo gashay dunida islaamka iyada oo ay aada iyo aada runtii u kala qaybsan yihiin khilaafaadka u dhexeeyaana uu meel ba-an gaadhay sida oo kale waxaa jira iyada oo dalal fara badan oo dunida islaamka ka mid ah si guud marka loo yidhaahdo ay dhibaatooyin fara badan oo dagaalo ahliya iyo khilaafaad meelo ba-an gaadhay ay ka taagan yihiin qodobadaasiyo kuwo kaleba waan idin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida dalalka caalamiga ah ee bahowdaagta la-ah soomaaliya ayaa walaac weyn ka muujiyey isku dhacyada ka soo cusboonaaday deegaanada ku dhow tukaraq oo ah dhul hoos yimaado gobolka sool ee u dhexeeya maamulada puntland iyo somalilan waxaana war-saxaafadeedkoodaasi lagu sheegay inay ugu baaqayaan dhinacyada xabajoojin deg deg ah sida ku cad war-saxaafadeedkan dagaal xoogan ayaa ka bilowday ayaa la yiri goor sii horreysay oo khamiistii aroornimadeedii ah salaadii subax xilligeedii halkaasi dagaalkaasoo u dhexe puntland iyo somalilan waxaana lagu soo waramayaa in hubka dhinacyadiisa laysu adeegsada ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka dhinacyada ku saxiixan war-saxaafadeedkan oo kale ah qaramada midoobay midooda africa midooda yurub urur goboleedka igad belgium denmark ethoobiya finland germany italia ireland netherlands norway sweden turkiga iyo boqortooyada ingiriiska iyo maraykanka ayaa dhammaantoodba ku baaqay in la baajiyo dhinacyadaasi dagaalka dhexdooda islamarkaasina colaada lagu soo dabaalo wadahadal deeqbixiyayaasha waxaa kaloo ay ku baaqeen in sida ku cad war-saxaafadeedkan si dhaqso ah loo joojiyo dagaalka dhinacyada dirirta ee u dhexeyso ayna furtaan wadahadalla milatary islamarkaasina loo gaarsiiya dadka deegaanadaas ku barakacay gargaarada iyo in laga wada hadla sida ay yidhaahdeen maxaabiista iyo dhaqdhaqaaqyada milatari oo la kala qaado
urur goboleedka igaad ayaa ka digay duufaano kusoo foolle xeebaha waqooyi bari ee puntland war-saxaafadeed ka soo baxay xarunta saadaasha cimilada ee urur goboleedka igaad ayaa digniin ka bixisay waxay ku tilmaantay xaaladaysa sii taraysa ee duufaano ka soo kacaya gudaha badweynta hindiya kuwaasoo khatar ku haya qaar ka mida xeebaha puntland khubarada ku xeeldheer saadaasha cimilada ee xarunta saadaasha igaad ayaa sheegaya in duufaanadu dhanka waqooyi u sii socdaan ilaa ay caga dhigan doonaan dalka yemen maalinta berita ah qaybo ka mida duufaanadan ayaa ay la socdaan daruuro iyo roobab la saadaalinaya inay ku dhuftaan xeebaha soomaaliya sida ay sheegtay igaad iyadoo wadarta biyaha roobabkani lagu qiyaasay soddon milimiter dadka ku dhow dad ku dhow ilaa konton qof ayaa la sheegaya inay ku dhinteen dabaylihii roobabka watay ee toddobaadkan horraantiisii ku dhuftay gobolada awdal iyo salal halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america washington dhalinyaro gaaraysa shan iyo toban xubnood oo laga keenay gobolada dalka soomaaliya ayaa shir ku saabsan la dagaalanka argagixisada iyo fikirka xagjirnimada ugu soo gabagaboobmay magaalada qaahire ee dalka masar kulankan oo ahaa mid looga doodayay cidda argagixisa ah sida ay tahay in loo wacyigeliyo dhalinyarada iyo arrimo kale oo ku saabsan doorka diinta iyo xagjirnimada ayaa waxaa saare cabdi axmed ay ka waraysatay qaar ka mida dhallinyaradii ka qayb galay shirkaasi warbixintan ayayna nooga diyaarisay kulankan waxa uu ahaa mid socday dhowr cisho dhallinyaradii ka qayb gashay ee soomaaliya ka socotay waxa ay dooda dhex mareen dhallinyaro dhowr wadan oo kaleeto oo ayagana ay ka jiraan wadamadooda faralka xagjirnimada ah iyo dhaqdhaqaaqyada argagixisada ah shirkaasi waxaa looga dooday mustaqbalka dhallinyarada soomaaliya ee joogta muqdisho iyo kuwa kale oo gobolada dalka waxaana intii uu socda kulanka sidoo kale looga hadlay dhibaatada ay leedahay in qof aanan waxba kaa sameynin aad dhiiggiisa banaysato oo aad disho iyada oo la sheegay in dhallinyarada ay yihiin aaladda had iyo goor loo isticmaalo isqarxinta weerarada tooska ah iyo dilalka la geysto muna xasan maxamed waa guddoomiyaha ururka ay ku midoobeen dhallinyarada soomaaliya ee makalaster loogu magacdaray waxay ii sheegtay in shirkaasi badankiisa uu ahaa aragti isweydaarsi dhex maraysa dhallinyaradii ka qayb gashay kulanka waxyaabaha looga hadlayo waxaa ka mid ah sidii looga hortegi lahaa dhibaateynta nafta qofka dhallinyarada ah ee u geysanaayo naftiisa iyo dalkiisa iyo diintiisa iyo umadiisaba uu ujeedsanaya kamid a diirada lagu saarayo waxaa nagala soo qeyb galoo nala jeeday kulanka ashar jaamacadda ashar runtii oo taariikh ku leh wadamada islaamka gaar ahaan wadankan masar oo magaaladiisa aan jirno qaahira ee xaruntiisa ugu weyn ka taalo marka daraasaad oo oo muhima lagu soo bandhigayay iyo qaabka dhalinyarada soomaaliyeed loo kaalmeyn karo loogana kaalmeyn karo arrimahan markii la fiiriyo xagjirnimada iyo dhibaatooyinka ay naftooda u jeedsanayaan waxyaala waxaa jira mawduuc mawadiic kale intuu anaga aniga shaksiyan aan soo bandhigo waxaa kamid ahaa oon ka hadlayay oo ahaa inaysan islaamka bes uusan argagixiso ahayn ay jiraan dad badan oo aan islaam diinta islaamka haysanin haddana argagixiso ah dhallinyarada soomaaliyeed ee kulankaasi ka qayb galay ee lagu casuumay ayaa ujeedadooda ay tahay in marka ay ku gurya noqdaan waddanka soomaaliya sidoo kale ay dhallinyarada ay u tagaan ka dhaadhiciyaan aragtida xagjirnimada iyo dhibaatooyinka ay leedahay sida ay yidhaahdeen siduu ii sheegay maxamed xasan xuseen lafoole oo ah xubin ka mid a ururada dhallinyarada ah ee la baxay ubaxa caasimadda kulankaasina qaybta ka ahaa haddaba annagoo aan shirarka noocan naloo qaban ayaan waxyaaba badan oo dee dalkeena aan u qabanaa oo nabadda iyo horumarka iyo sidii bulshadeena u noqon lahayd bulsho amni iyo nolol wanaagsan hesho haddaba waa ka shaqeynaa so marka waxay noo noqonaysaa in aan warbixin ka siino dhalinyarada nagu xiran oo inta annaga nagu xiran ay sii gaarsiiso inta kaleo kusii xiran taasaa marka waxay keenaysaa in qof walba oo dhalinyaro ah fariinta aan wadno inaan gaarsiino marka insha allah waxaan isleenahay haddii aqoon isweydaarsigeena iyo iyo iyo ajendayaasha iyo waxyaabaha shirarkaas kasoo baxa aan dib wadanka kula laabano waxaan aaminsannahay in aan annaga dhalinyarada nagu xiran iyo kuwa kusii xiran aan ugu faaciideyno insha allah muno iyo maxamedba waxay ii sheegeen in kulankaasi uu ahaa mid ahmiyad weyn ugu qotoma marka la eego waddanka soomaaliya oo xilligan wajahayo dagaal ka dhana kooxaha argagixisada kaasi oo ay sheegeen in dhallinyaradan intooda badan loo tiiriyo inay ku lug leeyihiin hase ahaatee muno xasan maxamed ayaa waxay ii sheegtay in ay qabto muhiimadda ay diinta islaamka u leedahay in loo muujiyo qowmiyadaha kale iyo dadka kale ee aan diinta islaamka haysan wada deganaanshiyaha iyo noolaanshiyaha ay nabadi ku dheehan tahay iyay kamid ahayd marka waaqiic badanaa lagu soo bandhigaaye laakiin waxa ugu muhiimsanaa waxay ahayd wada noolaashaha iyo iyo iyo iyo isdhexgalka wada noolaashaha iyo islaamka fahamka guud ee diinta islaamka iyo iyo aragtida qaldan ee laga faafiyey islaamka inaysan ahayn aragti saxanay tahay aragti qaldan oo aan dadka islaamka u qalmin wadankan masar oo qalantay dhalinyaro joogtaa kasoo qayb gashay iyo dhalinyaro badan oo soomaaliyeed oo wadankan nasirkooda joog wax ka baranaya qaarkood macalimiin ah ururka dhalinyarada ardayda qaahira ee soomaalida ee leedahay nala joogay waxaa jira dhalinyaro ka timid algeria wadamo badan ay ka kala yimaadeen si kastoo ay ahaataba dhallinyaradaasi kulankaasi ka qayb galay ayaa dalka dib ugu noqonaya saaka dhowr cisho kadib markii ay kulamo ku lahaayeen magaalada qaahiro kulankaasi ayaa waxaa xusid mudan in dhowr dal ay ka soo qayb galeen kuwaasoo ay ka jiraan dhaqdhaqaaqyada xagjiriinta ah waxaana kulankaasi gacan weyn ka geysatay jaamacadda azar ee dalkaasi masar
mahadsanid saare cabdi axmed oo inoo akhrinaysay warbixintaas ku saabsanayd kulanka looga hadlayay xagjirnimada ee ka dhacay dalkaasi masar waxaana ka qayb galay soddon iyo shan xubnood oo dhalinyaro soomaaliya oo laga keenay qeybaha soomaaliya
ah oo wanaagsan oo ramadaana ayaan hawada mar kale idinka leenahay dhegeystayaal halkaasi aad weli nagala socotaana waa v o a washington magaalada muqdisho waxaa in muddo ahba ka socda howlo lagu ballaarinayo adeegyada gurmadka deg dega ah oo aada u koobnaa iyada oo dhinacyada kalena ay ballaaran tahay baahida iyo weerarada khasaaraha weyn ay ka dhashaan adeegyadan ayaa ah kuwo dabdamis iyo kaalmada caafimaadka deg dega ah ee loo fidiyo dadka dhibaatadu ay haysato mashruucan cusub oo uu maalgelinayo midooda yurub ayaa waxaa madax ka ah cabdulaahi maxamed cabdulle sanay haaruun macruuf ayuuna uga waramay sida loo ballaarinayo mashaariicdan waa waxaa laga hadlaya oo la horumarinaya waxaa waaye magaaladan waa waxaa ukeenimaa xilligii afar iyo tobankii octoobar ee dhacday dhibaatadii musiibada aheyd ayaa waxaa la ogaaday in baahi badan loo qabo in gurmadka emergency-ga oo macnaha oo aada loogu baahnaayo marka sidaa darteed a u-da macnaha projectkan hadda ay foongaraynayso ee gobolka uu macnaha fulinayo ayaa waxay macnaha ugu talagashay in laba degmo laga abuuro fire station ama xarun debdemis iyo ambalaasyo oo xarumahaasna ay kala yihiin degmada hodan iyo degmada wadajir degmada hodan marka waxaa hoos tago weli oo cadaal dahaa afar degmaa hoos tagto afartaa degmo wixii ka dhaco in macnaha xaruntaas ay tahay centerkii ama looga looga gurmo lahay afartaas degmo degmada wadajirna waxay hoos tagaan degmooyin kaleto ayagana gaara ilaa saddex dalkeenle iyo kaxda iyo dhinacaas marka labadaas barnaamij ayaa marka waa in waxaa loogu talagalay in projectigan oo macnaha lagu qabto waa garta marka waxaad ii sheegtaa waxyaabaha la saluugay qarxii oktoobar sanadkii hore markuu dhacay ee la doonayay wax laga bedelo maxaa ka mid a waxaa ka mid a gurmadka oo macnaha ama adeega serviceka oo dadka emergencyga ambalaasya ama dadweyne haday noqdaan oo tayadooda yar tahay kolley waxaan gaarsanaa xilligaas in la dareemay culays badan oo ka jira dhinaca gurmadka iyo dhinaca ambalaasyada iyo dadka u gurmanaya marka saas darteed barnaamijka xooahay waxaan is leenahay waxaa ugu cusleed oo loo dareemay markay dhacday masiibadii weyneed afar iyo tobanka octoobar marka annagana waagii hore waxaan ku fikiraynay in macnaha magaaladan ay gaarto gurmadka oo degmo kasta gaaro si ay u helaan xal macnaha arrimahan oo mar walba soo noqdo ah gurmadka oo waxoogaa awoodiisa yareed waxaad ii sheegtaa inta ambalaas ama baabuurta debdemiska ah ee hadda muqdisho ay leedahay
hadda muqdisho waxay leedahay gobolka banaadir shan debdemis iyo afar ambalaas kolley hay-adaha kale oo brivatka sida hormud oo kalena way leeyihiin amiin ambalaas iyadana brivata iyadana way ambalaasya badan ay leeyihiin magaala inta ka jirtay kamid tahay laakiin mashruucan hadda oo horumarinta gurmadka deg dega gobolka banaadir ee hadda la wado waxaa kolley aan rabnaa inaan la keeno labadaas degmo saddex debdemis iyo saddex ambalaas iyo saddex booyadood oo inay kusoo biiraan labadaas xaruna loo geeyo waa garta bal waxaad noo sheegtaa ma lambar la waco oo tegtaanu bay noqonaysaa mise shaqaale iyo wakiilo iyo baabuur baa idiin joogaysa degmooyinka kala duwan hadday tahay wadajir hadday tahay hurwaa hadday tahay wardhiigli dabcan hadda qaabka loo shaqeeya waxaa waaye xarunta hadda laga bilaabay hodan waxay leedahay maamul oo gobo gudoomiyaha degmada iyo waaxyada waxay leeyihin gaca gacanka ama lagu hadlo booliiska ama kii degmada marka degmooyinka dhanna way haystaan madaxdooda marka qofkii dib ama wax sheegay kale waxau kulle la xiriiraya degmada ama waaxda markaasuu ka tirsan yahay sida gurmud u hel hadduu ubaahan yahay ambalaas iyo hadduu ubaahan yahay debdemisbu marka waxaan is leenahay maagii hore hal xarun ayaa jirtay oo ah kudoota la yidhaahdo oo goob magaalada ay lahayd laakiin hadda xarumihii maadaama labadaas la sameeyey waxaan gaasi karnaa dhinaci ereyoyinkaas laga sameeyey inay kuwaas ku fargarayn doonaan dhinacan kaaraan iyo hurwa iyo dhinacaasna waxaa ku fargaray doona qaybtii hore hore u jiri jirtay marka saasaan is leenahay magaaladana kulley intaasi ka badan ayay usii baahan tahay si ay u yaraato baahida iyo gurmadka meel dhaadheer ka imaan jiray marka degmada hodan meeshii looga imaan jiray meel dheer hadda ayadaa isku filan iyo wixii u dhadhow iyo wadajir sidoo kale iyo madiino meeshii looga imaan jiray akudood oo dhinaca kore masaafo dheer soo aadi jireen hadda dhexdooda ayay ka heli doonaan macnaha servicekii oo marka meesha yaalo marka hawshan oo kale waa hawl ballaaran waxay u baahan tahay tababar shaqaale fara badan weliba si aada loo tababaro xarumihii iyo goobihii lagu shaqaynayay in la helo maxaad ka qabateen arrintaas
kulley hadda maamulkan cusub ee gobolka banaadir wax badan ayuu rabaa inuu ka bedelo oo dardar gelinayo qaybtaas xooggan uu saarayo hamiidda ugu horeysana uu geliyey waxaa qorshaha ku jira oo la rabo in magaalada laga sameeyo emergency response center oo waxyaabaha dee khataraha dhacaan sida ognahay hadda sida biyaha iyo fatahaadaha iyo magaalooyinkan dhaco si xarun loo gurmada ay loo sameeyo barnaamijkaasna oo wadnaa in degmooyinka lagu sii badiyo meelaha adeega gurmadka ayada lafteeda qorshaha ku jirtaa kulley ma ma ma sahlano waa dareemkana magaaladan laakiin waxaan leenahay in at least meesha hadda aan ka joogno emergencyga ama gurmadka in aan gaarsiino boqol kiiba siddeetan dadka tababarkoodana saa ogtiinba labada kun iyo saddex iyo tobanka iyo afar iyo tobanka ayaa nairobi lagu soo tababaray dhalinyaro dhalinyarahaasa hadda macalimiin ah oo shahaadooyinka oo advance training haystaan oo hadda laakiin dhalinyaro hadda cusub tababaraayo oo basic firefighter train wax la yidhahda hadda siinayo oo cashirada ugu horeeya ee tababarka dibdemiska rag aqoon leh oo tababaran oo ilaa iyo labaatan qof gaaraya nairobi lagu soo tababaro ayaa jira oo macalimiin ah marka capacityga oo fire departmentiga iyo khibradda way dhisan yihiin laakiin tooliska iyo materialka iyo alaabooyinka loogu talagalay ayaa hadda xooga saarina inay magaalada hesho waxaan is leenahay insha allah sanadkan inta ka dhiman in magaalada wax badan ay iska bedeli doonaan
cabdulaahi maxamed cabdulle saney ayuu kaasi ahaa oo maalgelinta mashaariicdaasi looga furayo qeybo ka mida magaalada muqdisho xarumaha gargaarka degdega ah midooda yurub u qaabilsan qadka telefoonka ugu waramaya haaruun macruuf
haatanna dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii amuuraha islaamka waxaa inoo soo diyaariyey soona jeedinaya maxamed cabdixasan sandheere
inti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka muslimiinta dalalka reer galbeedka waxay dhibaata ka haysataa dhaqdhaqaaqyo muslim nacayb wada oo badi qaaradda yurub ka jira hase yeeshee sharciyada adadaga ee dalalkaasi ka jira dartood dhibaato muuqataa muslimiintaasi ma soo gaadho hase yeeshee kuwooda ku nool dunida muslimka ayaa xaalkoodu sidaasi ka duwan yahay barnaamijkeenna amuuraha islaamkee maantana waxaan ku eegaynaa xaaladaha ay ku nool yihiin muslimiinta caalamku waxaanse ku bilaabaynaa fadliga bishan ramadaan waa kan doktor maxamed xuseen macalin oo maadada taariikhda shahaadada b h d-ga kaga diyaariyey jaamacadda umulqura ee boqortooyada sacuudiga haatanna macalinka ah dugsiyada waxbarashada ee dalka norway bismillahi raxmaan raxiim walaal maxamed aad iyo aad umahadsan tahay ramadaanka fadli weyn ayuu leeyahay ilahay qur-aankiisa ku sheegay nabigeena sunadiisa ku sheegay dadkii wan wanaagsanaa asxaabta nebiga oo ardada nebiga ahaa iyo taabiciinta culamadana aad ay u ammaaneen waana waajib rabadaan soonka in la soomaano bisha rabadaan in la soomaano waa tiir ka mid a tiirarka islaamka ayuu kamid yahay oo arrintaa darteed ayuu wuxuu u yimid malakul jibriil oo nabigeena u yimid oo dadkii inuu u sheego islaamka muxuu yahay su-aashii markuu weydiiyey waxaa kamid ahay in bisha rabadaan la soomo ilaahay qur-aankiisa wuxuu nagu sheegayaa bisha rabadaan in la soomaa inaysan gooni ku ahayn ummadda nebi maxamed aanaga ka midnahay salawatullahi wasalam caleyh ay ahayd shareeca iyo dhaqan iyo tacliin jirtay nab ummadihii hore oo wax anaga nagu gooni ma ah nabigeena wuxuu leeyahay bisha rabadaan soonka sidiisaba waa gaashaan sida uu gaashaanka ku anfacahayo macnaha dagaalka iyo ayuu ayuu soonkana gaashaan u yahay meelaha qaarkood nabigeena wuxuu ku sheegayaa in soonka uu caafimaad yahay sooma suumuu tasixu ayuu leeyahay marka rabadaanka in la soomaa ajir badan ayay leedahay maalinteeda la soomaa habeenkeeda la tukadaa ilaahay loo loo tawaducaa loo tadarucaa oo wax badan la baryaa doctor maxamed xuseen ayaa sheegay in inkastoo ay jiraan caqabado haysta muslimiinta yurub haddana ay fursado badani jiraan waad dareemaysaa meediyahaas ka shaqaysiin in dowladihii reer galbeedka ahay muslimka si xoog lena u joogaan waad dareemaysiin oo aada loo soo galay dadna kalena ee muslimiin asal ah ay joogeen meesha tan oo wadaniyiin ah oo muslim kaliya qaxooti usan ahayn islaamka meesha qaxooti kaliya ku ahayn laakiin dad asal ku ah oo diinta qaatay oo muddo badan ahay meelaha qaarkood oo muddo fog ah sida faransiiska ingiriiska laakiin scandinaviaga markii la fiirsiyo norway aada ayuu islaamka ugu cusub yahay waa kontonka sano ugu dambeeya weyaan marka waxay qasab ku tahay marka dadkaas in ay u tahaniyeedaan waa joogitaanka waxaa keena muslimiinta ay joogaan xuquuq wadaniyin inay yihiin in in loo tahaniyeeyo in meelaha qaarkood loo naxariisto laakiin waxay waxaa imaan doonto waxay ku xiran tahay dadka muslimiinta ah in nidaamka dastuuriga dooliga uu ka mid noqdo sida hadda ciidii ka wadan tahay ciidaha ciidaha islaamka ah dadka muslimiinta ah gooni ayaa loo siiya ama iskuuladii ama shaqooyinkii qof kastaba gooni ayuu u qaataa ciida aan wakti fasax aan dheernahay dadka meesha ku nool wayan war ayaa jiro masalan ah xuquuqda adaa loo ilaaliya haddii ciidihii gaalada ahay oo christmaska iyo kuwa kale aan la qaadanin kanna dheeraadu inuu yahay marka xuquuqdiyaa la ilaalinaya laakiin cadaalin uusan hayn marka waxaa jiro wax ka badan ayaa la rajayn taha rajo ka badan ka qabnaa waxay ku xiran tahay dadka muslimiinta ah si u dhaqmaan si ka duwan sida kuwa yurub iyo waqooyiga amerika muslimiinta ku nool dalalka islaamka ayaa iyagu xaalad adag ku nool sida uu sharxayo xasan ciise raage oo lagu magacaabo khazaali oo bartay taariikhda iyo xalinta khilaafaadka haatanna ku sugan magaalada borama ee somalilan maxamed adigoo aad iyo aad umahadsan bisha rabadaan waxay ugu soo gashay dunida islaamka iyada oo ay aada iyo aada runtii u kala qaybsan yihiin khilaafaadka udhexeeyaana uu meel ba-an gaadhay sida oo kale waxaa jira iyada oo dalal fara badan oo dunida islaamka ka mid a si guud marka loo yidhaahdo ay dhibaatooyin fara badan oo dagaalo ahliya iyo khilaafaad meelo ba-an gaadhay ay ka taagan yihiin tusaale ahaan sida soomaaliya oo kale libiya oo kale ciraaq oo kale falastiin oo kale suuriya oo kale wadamada khaliijka oo laga yaabo waagii hore inay meelaha ugu roon ahaan jireen oo iyaguna sanadkan ay ugu bilatay rabadaanta iyagoo khilaafkooda uu meel ba-an taagan yahay wadanka myanmar oo ku oo ku yaala koonfur bari asia jinaha iyo hindiya iyo bahashi muxuua bangladesh iyo xadla leh oo dadka muslimiinta halkaa ku taagan aan looba ogoleynba xataa inay yihiin dad muwaadiniina oo dalka u dhashay inay yihiin aan loo aqoonsanayn waxba aanay dawladihii adduunka kale waaweynaana aanay u qabanaynin oo qayladooda cid dhegaysanaysa aanay jirin waxaa ugu dambeeyey iyada oo magaalada saddexaad ee dunida islaamka barakaysan oo ah magaalada qudus uu maraykanku u aqoonsaday inay tahay caasimad ay yuhuuddu leeyihiin sida qawaaniintii hore iyo xeerarkii hore ee caalamka lagu heshiiyen ay ahayd inay magaaladaas tahay magaalo u qaybsan labadaa qolo sidii hore heshiisku ahaa islamarkaasina si haddii xataa arrimaheeda laga hadlayo in laga hadlo mararka ugu dambeeya ee xalinta khilaafaadka falastiiniyiinta iyo israa'iiliyiinta marka la gaadhayahay waxyaabaha ugu dambeeya laga hadla noqoto taasina ay noqotay markaa in maraykanku hal dhinaca u janjeersaday isagoo markii horeba dhinaca israa'iiliyiinta u janjeeray uu haddana si cad isagu markaa maamulkan hadda jira uu isugu isugu raaciyey sida aynu soo sheegnay dhibaatooyinka ka jira dunida muslimka ee xilligani waa kuwa adadag haddaba ma jiraan dad amaba ururo kaalin ka geysan kara xalinta dhibaatooyinkaasi amaba geyn kara fagaarayaasha caalamka mar kale xasan ciise raage khazaali way jiraan run ahaantiio laba urur baa jira ururkan jaamacadda carabta ilaa laba iyo labaatan dal ay ku jiraan iyo ururka wadamada islaamka oo ilaa iyo konton iyo lix dal ay xubno ka yihiin laakiin waxaad moodaa labadaa urur goboleedba tabarta iyo itaalka ay leeyihiin inuu yahay mid aada u liita oo tusaale ahaan marka aad isbarbar dhigto jaamacadda carabta iyo ururka midooda africa oo kale ururka midooda africa oo kale waxaad moodaa meelaha qaaradda africa khilaafaadka iyo dagaaladu ka taagan yihiin inuu ciidamo u diri karo inuu dadka dhexdhexaadin karo inuu wakiilo u samayn karo laakiin jaamacadda carabta oo kale waxaad moodaa maalinba maalinta ka dambaysa magac ahaan mooyaane ma jirto urur jaamacad carbeed la yidhaahdo waxoogaa waxaa hadda moodaa inuu soo yara noolaanayo ururka wadamada islaamka oo gaar ahaanaad moodo dalka turkigu inuu dadaal fara badan uu ku bixinayo oo aan filayo maalinta jimcahana inay ballansan yihiin si arrinta qudus ay ay uga wada hadlaan hase yeeshee waxaad moodaa waxyaabo kaalmooyin bani aadamnimo iyo inay hadallo ama ay ku dhaliilayaan inay soo jeediyaan mooyaane awooddii ay wax kaga qaban kari lahaayeen khilaafaadka ama ay ku xalin lahaayeen ama ay ku joojin lahaayeen inaanay labada urur midkoodna u diyaarsanayn qaabkiina aanay u samaysnayn dib u habeyn ballaaran in lagu sameeyana labada ururna fahaantoodu ay u baahan yihiin dhegaystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha islaamkoon maanta kaga hadalnay bisha ramadaan oo bilatay iyadoo dhibaatooyin kala duwani ay haystaan muslimiinta dunida intaynu barnaamijkan oo kalea mar kale ku kulmi doonno waxaan dhegaysanintiga tegayaa sidaas iyo ramadaan wanaagsan
intaasi aan kaga gudubno barnaamijkaasi amuuraha maraykanka waa amuuraha islaamka aan idhaahda dhegeystayaal iga raalli ahaada iyo maxamed cabdi sandheere halkaasi aad ka dhegeysaneyseen waa washington bal markana haaruun macruuf aan ka codsado qodobadii wararkeena ugu waaweynaa mid iyo labo mahadsanid sahra wadamada caalamka iskaashiga la leh ee dowladda soomaaliya ayaa waxay ugu baaqayaan dhinacyada ku dagaalamaya deegaanka tukaraq ee gobolka sool inay dagaalka joojiyaan islamarkaana wadaxaajood iyo wadahadal ay ku bedelaan colaadda urur goboleedka igaad ayaa ka digay duufaano la sheegay inay kusoo fooleeyihiin xeebaha waqooyi bari ee puntland war-saxaafadeed ka soo baxay xarunta saadaasha hawada ee igaad ayaa digniintan ka soo baxday waxayna ku tilmaantay xaalado duufaano isa soo taraya inay kusoo fooleeyihiin ayna ku dhufan karaan maanta oo bisha tahay shan iyo labaatan ilaa iyo toddobiyo labaatanka bisha inta ka dhexaysa waa tahay haaruun waad mahadsan tahay markana nebi ammaankii aan ugu talagalnay bisha barakeysanee rabadaan
wabishii islaamkae axadkii ayaa leh wabishii islaamkae axadkii ayaa leh isaagoon dhalhungelin alla waafajaayo ajirkeeda helaye sooma rabadaanka inyar weeye dunidani qof walbaba ayaanba inyar weeye dunidani qof walbaba ayaanba iilka lagu adkayno godka lagu ammaagi lagu aasi doonaay sooma ramadaanka wa bishuu ilaahay aniga iskala yidhi wa bishuu ilaahay aniga iskala yidhi abaalkeeda bixiyo isooma yidhiyo dummada u sheege tuuma rabadanka
qasiidadaas nebi ammaanka ayaan kusoo xirinaa idaacaddii subaxnimo waa anigoo haruun macruufa iyo saare cabdixmed oodele nabadgelyo waa bishuu islaamku dambi dhaafka eebbahay waa bishuu islaamku dambi dhaafka eebbahay ummadiisa siiya ay ugu badnaydo irdaheedu furantahehe sooma raamadaanka waa bishii islaamku ilaahay dartiis waa bishii islaamku ilaahay dartiis anfaacada ka soomo ajirkeeda aakhiro loo farjibaare sooma ramadaanka